dadka ku dhaawacmay qaraxii magaalada muqdisho ee daaweynta loo geeyay dalka suudaan ayaa sheegaya in aysan muddo saacado badan aysan helin daryeelkii caafimaad ee loo baahnaa kadib markii lagu daadiyey goob cisbitaal ah oo aanan ku habboonayn baahidooda dhaawacyadaasi oo la soo xidhiiray idaacadda v o e da ayaa sheegay in muddo ka badan hal maalin aanan lagu mudin wax xanuun baabi'in ah islamarkaana qaarkood ay weli ku xiran yihiin faashadihii ay kala tageen magaalada muqdisho dadkaasi waxaa suudaan geysay dowladda qatar khadka telefoonka ee khartuum ayaa haruun macruuf uu kula xidhiiray laba ka mid ah bukaanka ugu horreynna waxaa hadlaya maxamed cabdi oo ku dhaawacmay hoteelka safaari marka waxaan yeelay macnaa suudaan aanan geena diyaaradaanana soo saaray meeshii markiinana keenay wax dhakhaatiir ama na daaweeye ama cirbad xanuun baabiya na siiyo waa weyne ilaa laba maalmood cirbad xataa mana siina xanuun baabiya waxbana waa nooma qabo haye maxaa dhacay markaas kadib markiisa dambe waxaa imaadeen wasiirka soomaaliya fadhiga waa gartay marka waa doodna waa doodna waa doodna saa ujeedan ujeedan markii dambe meeshii waa naga soo bixiyeen wax cunto a miyaa laydin siiyey wallahi soomaalida meesha kumeel wax ka bartaan ma soo jirnasoo cunto noo keeni saciinta xataa cunto xataa waa ma noo keeni wax dhayada ma laguu sameeyey adiga intaad meesha joogta labadii maalmood wax dhayada xataa malama sameyn markii dambe waxaana la keenay cisbitaalka faasala markii dambe waana keenay goormaa laydin keenay cisbitaalkan kale waxaana la keenay adiga shalay shalay maandarab maxaasaa laydinku dayacay ma weydiiseen sababta wallahi markaa weydiinana dhakhaatiirtii meesha awal joogana cid noo imaada ilaa awalkee markaa weydiin waa kudhaayaan waa ku imaanana waa markaa wax ku qabeen meeshaada joog waa gartay adiga meesha markii dambe saan waxaanuseen waxaanuseen waxaanuseen wax noo imaadan la waayo waxaa noo imaaday sabiinka soomaaliya iyo madaxa qatar waa gartay markii dambe waxaana keenay cisbitaalka faysal
cisbitaalkaasi waa sidee hadda cisbitaalka hadeertaan waa nala gaargaaray wixii waa nala qaba jira waa nala qabteen alxamdulilah meesha ilahay makeenada adoo halkeed ka dhaawacan tahay adiga waxaan ka dhaawacmaday booradaan ka dhaawac waa ka dhaawacmaday qaybta hooseenu waa muruqana banaanka i wada baxday haddana cisbitaalka waxaana keenay alxamdulilah meeshii meel ka fiican hadeertaan waa nala keenay ilahayna waa waa nala gargaaray halkeed halkeed joogtay markaad dhaawacantay haddii qarxu markuu dhacay halkan safaarian joogna waa ka shaqaynayna adii galab aan casir ahayd
maxaad maqashay wallahi dhulkiy dhulka imaaday ku feeraaday wixii darbigaa lagu soo dilay qarax aadi qaraxan welig waxba ka dhicin maanta ka dhacay oo umadii ku baabiceenba dadkii kula shaqaynayay maxaa soo gaaray hotel ka shaqaynayay adiga ninka u yaraatay hotel ka shaqaynaya toban xamala dhimatay dhaawacuna waa imisa dhaawacna adi muddo waxay ahaayeen ilaa adiga daneeyo waana ka sii
kale ma ii dhiibi kartaa qof kaloo dhaawac ah oo idinla socday magacaagu buuxa ii sheeg abshir maxamed cali wadeeda abshir maxamed cali abshir oo imse jir baa tahay waa nin weyn baan horay saddean jir baan goormaa lagu keenay suudaan
waxaa la keenay habeen hore hal saac iyo barkaanimo oo la keenay waa gartay marka markii laydin keenay daryeel sideeyaad hesheen
waxaa nala saaray baabuur baa nala saaray meel gololahoo dad yar yar oo ardaha u dhooban yihiinaa nala geeyey ilaa galabta casirkii markii laga soo baxay wixii ka horreeyay meeshaasaan ku jirnay wax daawa iyo wax waxqabada midna maanaan arkay imise saacadood baad ku jirteen adigu afartan iyo sideed saac iyo welibaan ku jir wax dhakhtara idiinma imanin wax dhakhtarama marayin ma jiraan hal marashale waxaa nala yimid reerkii suudaan iyo safiirka qabar iyo midkii soomaaliya nala yimaadeen waxaana hayaa ma sheegnay mar dhow baa wax laidiin qabanaya hayna yidhaahdeen waana naga tageen waxa wax noo qabtaa maana nadag galabta casirka markii la tukado kalacdiyaana laga soo qaada meeshii aniga iyo ragan ku jiro qabar anigo ugu soo dhamaystainkalahamaan waxaa nala keenay isbitaal hadda cirbado iyo waxbaa laygu dhistay laakiin faashadii weli waxaa saaran xamar la iiga keenay waxayna igu yidhaahdeen subaxdiiyaa shaqo lagaa qabanaya hawrta laqalaya magara waa gartay dhaawac sideeyaa kusoo gaadhay lug baan ka jabanahay lugta midigan ka jabanahay shaanshada meesha cudurka ka koraysa baabaasa marka ma weydiiseen sababta daryeel caafimaad aada u heli weydeen safiirada iyo markay idin yimaadeen mas-uuliyiinta ma weydiino kabka qalab yar baa dhacay qalabkiina waa saxnay waana dhamaystirnay hawshiina hadday bilaabanaysa nagu yidhaahdeen markii marka ma idiin bilaabantay hadda hadda halkee laydin keenay hadda waxaa nala keenay isbitaal magaciisa la iigu sheegay faysal marka cirbado unbaa laygu dhigtaa kuley kaliya shan shaqala inshuurla cirbadaa laygu dhigtay waxaana la yidhisinaya shaqo lagaa qabanayo haddii alla idin waa gartay marka wax kale oo daawo ah baadhitaan raajo iskaan dhiig lagaa qaaday midna maadad helin dhiigna waa layga qaaday markii jisaankaa lay keenay raajana waa lay saaray labada marka jimcaha iyo wixii ka dambeeya ayay gelayaan xaaladaada waxay u yidhaahdeen hadda nimanka yiba yidhaahdeene marka waxay u yidhahdeen hadda intaanniman shaqo kaa qabanaa yidhaah waa gartay marka marka sidaas weeye wax hadda kaleeto dhaqanahay maalmo jiraan waana ka fiicanaha imisaa tihiin ama marka hore ku sideed iyo labaatanada waa gartay hadda cisbitaalkan imisaad ku joogtaan hadda aniga isbitalka boqolaqa meelay joogtaa qaybta shanaad walaa jirta hal hadda qaybta saddexaadaan joogaa hal kora iga sii horjeedaa ninka jooga unbaan arkaa wax kalama arki karo danaynta wax kalama hayo inta usoola joogta hadda tirakoorkeeda ma sheegi karo waa gartay markaad dhaawacmaysa halkeed joogtay waxaan joogay meel isgurudka banaadir agtiisa ma halkaasaad ku dhaawacantay iyadoo qarax uu ka dhacay zoobe banaadir agteeda miyaad ku dhaawacantay haa suu kuu soo gaadhay halkaas waxa ku dhacay ma firidhbaa ma birbaa maxay ahayd waxay ahaayeen madma aqaano waxaan dugsi aan noqlaan fiiriyey iyo anaa dhacay aan arkay waxay dhigtay wixii igu dhacana ma aan aragana waa gartay marka waa xaaladda waa iska xaal ilaahay waa un hadiseeda baaniyaa iska furay qolo aan diin islaam iyo diin gaalama ugu sheegi karin ayaa ugu aa karnaa waxaan ku sheegi karnaa
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhaawacyadii la geeyey dalka suudaan oo ka cabanayay daryeel xumo halkaasi ku haysata waxa ay u warramayeen waryaheenna haaruun macruuf